kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dastuur hadda waa dastuure dastuur jacaylka loo dejiyey si loogu dhaqmo bal haddaba sababta loo sameeyey haynoo dambayse qodobkiisa koowaad talow muxuu sheegayaa nifaaq iyo naarafuuf nabiibiyo waa ka durug xumaanta ku naaxayoo naseexaa lala jiraa nasiibku hadduu ku bado qofaan niyadda u qalmayn nafsiga kaa raagay baa rajada lagu naawilaa negaanshiyo waaritaan nimcada loo baahan yahay nolosha layskuma helee si aan cidiba isu nicin naftiina jacaylka bara barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan dastuurkaasi iyo weliba waxa uu yahay suugaan amaba heese laga sameeyey qodobadiisa sidoo kale waxaan idiin hayaa oo aad barnaamijka ku maqli doontaan qayb kale oo ka mida dood suugaaneedii dhex maraysay wiilkii qurba joogga ahaa iyo labadiisa waalid caawana waxa aad maqli doontaan wiilkii oo dalkii dib ugu laabtay islamarkaana taladan bixinaya tahriibta ignoor gareeya dalkii naystay gareeya shaqada abalay gareeya ciddii adfatays garaysa iimeella u seen gareeya siifii ku ataaj gareeya markii la risiif gareeyo way soo ribalay garayne idinku riyalays gareeya tahriib isrimayn gareeya rafaad in la faysgareeyo
sida oo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna caawa barnaamijka ka madhnaan doonin ala nuure cinka ay u yaalan qof kastaaba xaasha nawada cuduro
layskuwada cabirayo surka iyo cabaadiyaha markii aan tiniyo xidhiid xasaankaaga dheedaba
barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnaa suugaan kala duwan oo jacaylka loo tiriyey amaba sheekooyin laga qoray oo lagaga warramayo waayaha iyo taariikhda kulamaan ee uu waajaho qofka waaleela iyadoo qofba uu dhan ula kaco islamarkaana uu ku muujiyo sida ay isaga ula muuqata iyo weliba aragtidiisa taasoo uu ku cabbiro islamarkaana uu ku soo gudbiyo hees gabay maanso iyo weliba wixii la halmaala haddaba caawa waxaan idii hayaa dastuur jacaylka loo dejiyey oo la rabo in lagu dhaqmo waxaana laga yaabaa dhegaystay inaad isweydiisid talow dowladaha iyo weliba haayadaha kale ayaa lagu yaqaanay in ay sharci amaba dastuur dejistaane maxaa jacaylkiina lagala doonay dastuur waxaa qodobkaasi sababta keentay iyo weliba qodobada uu ka kooban yahay inaga jaahil saari doona oo inoo haya abwaan farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowka oo ah hal abuur ku sugan dalka faransiiska nimco aabe wuxuu kula baxay naadir baa tahaye ha ka nixin qalbiga naaftaye nugu daradaye nabdiga ku tebaye adoo nabada i koolay haygu noqon midana welaye nacay gadaashiye nolol qaysi guurban rabaa lagu negadaye adigoo nabsiga egayo nabada i koolay
waa hagaaga dhegaystayaal aan soo dhoweeya bal abwaan farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowkax farxaan bal ugu horreyn baad kusoo dhawo barnaamijka caweyska washington marka labaadna tuducyadaasi jacaylku dee saa uga da-yeed barnaamijka caweyska ku bilowday bal ugu horreynba noo faahfaahay cabdixakiin maxamuud shirwac walaal aada baad u mahadsan tahay waan dhowahay adiga iyo dhammaan howlwadeenada caweyska waan salaamayaa iyo dadweynaha ina dhegaysan doona adigoo nafsiga eegayo nabada ii kaalay gabaygaa ay tuducadaasi ku jireen waa gabay sidaa sheegtay naawilaad iyo jacayl ah iyo rajo ah marka kolleyba waxaan ugu talagalay naftayda iyo intii ila dareen ah ee iyaguna iska dhexarka waa gartay marka waa waa baaq iyo soo dhaweyn iyo naawilaad aad sheegtay markaama waxba inaga maqan waxa weeya meel buu qalbigu saa u eegayaayo uu leeyahay dee ha iga raagin weliba adigoo nabada adigoo nabad ah deeg arrinkaasaa weliba macno weynaa adigoo nabada ii kaalay
waa fariin weeyaan waa fariino waxaan uga faa'iidaysanayaa maadaama idaacaddii caawa nasiib u yeeshay inaan inantaa dhaho dee halkaana waa aniga fariinta hadda soo garan maysi waa fahno markaa ilaa halkan waa hagaaga adoo nabada ii kaalay markaa nolol qaybsi baan rabaa baa tidhi iyo nolol guur n haddaynu farxaan hore ugu soconno oon ugu horreynba ku weydiiyo dee marba haddaad adigu jacayl ku bilowdaad barnaamijkii kusoo bilowday jacayl oo toducyo jacayla ku bilowday jacaylkuma wax lagaa weydiinayaa xanna waa haddaan ahayn dee imika adaaba hadlaya waxaa la yidhi farxaan iyo jacaylku aad bay isugu wanaagsan yihiin dhinaca suugaanta aada iyo aad aada baanu isugu wanaagsannahay cabdixakiinow jacaylka inta isjecel iyo inta la jecel yahay iyo inta wax jecel intaba aniguna waa jecelahay markaa jacaylka aad baanu isugu dhownahay oo suugaan badanna waa ka sameeyey de waxaanu ka gaadhno waynu u taaba dadweynaha waa hagaag markaad intaa tidhi inta isjecel iyo inta la jecel iyo intaba waan jecelahay markaasoo kale anna waxaan idhahdaa jacaylka laftiisaan jecelahay moogta
allayl haddaba midkaagaasa isku fuuqsaday waxa iyagii aanu sheegaynayba aada iyo aad aada iyo aad marka waxaynu ku bilaabaynaa farxan jacaylkaasaynu soo hadal qaadnay dadku inta badan way ka heesaan way ka gabyaan jacaylkii ka sheekeeyaan xaaladda iyo waayaha qofku ku sugaya ka sheekeeyaan rabitaankiisu qofku ku soo bandhigaa laakiin se adiga taadani sharci bay dejinaysaa iyo dastuur iyo qaanuun bay u dejinaysaa jacaylka sharciga aada u dejisay jacaylku muxuu ahaa dastuurkii jacaylka cabdixakiinow maadaama dee bahalkii aanu muddo rogrogay oo wax badan ka akhriyey oo suugaantii ka tiriyey oo tii hore akhriyey waxaan idhi waxaa loo baahan yahay ila nolosha wada dastuur bay yeelato waa adigan arkay oo haddii iskuul de sharci buu leeyahay oo meel walba sharci bay leedahay oo warbar bahalkii wuxuu u baahan yahay dastuur lagu dhaqmo waan gartay siuu si uu u guuleysto oo uu midho dhal u noqdo markaa dee aynu dadkii looga faa'iideeyo ayaan dastuurka jacaylka sameeyey silsilad heeseed ah waa silsilad heesaa waa silsiladan markaa sidii dastuurada caadiga ay u lahaayeen qodobo qodobka koowaad farqadiisa labaad qodobka intaasaad farqadiisa intaasaad ayaa tanna silsilad u samayso midba qeyb ka hadlaysaa miyaha hees waliba waa qodob weeye afkaaga caana lagu rabay hees waliba qodob bay sheegaysaa iyo shuruud cajabi cajiib bal waynu faahfaahinteenu u geli doonaa qodob kasta weyna dul istaagiye dastuur kastaa wuxuu leeyahay qodob koowaad oo lama taabtaan oo wadanka ama ciddaa dhigatay muhiim u ah qodobka koowaadee dastuurka u ah jacaylka ee isagana lama taabtaanka ah silsilada koowaadi muxuu yihi
qodobka koowaad cabdixakiinow waxa weeye heesta halkudhigeedu yahay naftiina jacaylka bara
waa marka hore in aqoontii la kordhiyo waa in bahalkii horta la barto haye haye ila waxa la yihi qofku waxaanu aqoon waa waa u cadowe waxaanu aqoon cadow buu u yahay bahalkii waa in la barto markaa heesta koowaad waxay soo gudbinaysaa barashadiisa haddii aad ku guuldaraysato inaad si kale uga wareegto inaad xalkiisa meel kale ka raadiso ee aanad nacayb ku bedelan waan garta
naftiina jacaylka bara markaa heesaha bayd bayd baynu ka soo qaadan heese la qaaday maaha oo weli baxay waxay leedahay nifaaq iyo naarafuuf nabiibiyo waa ka durug xumaanta ku naaxayoo naseexaa lala jiraa nasiibku hadduu ku bado qofaan niyadda u qalmayn nafsiga kaa raagay baa rajada lagu naawilaa negaanshiyo waaritaan nimcada loo baahan yahay nolosha layskuma helee si aan cidiba isu nicin naftiina jacaylka bara waan gartay oo bahalkii ha la barto waan gartay marka waa waa nasteexadii la jira nacabkii iska ilaaliya rajadii rajadii iyo naawilaadii barta marka marka hore waxaad tiri dadkii aqoontooda ha kordhiyaan oo bahalkii si aanay showga ridin ha bartaan haa bahalkii iskula soo bood iyo waan kaa helay yaanu noqonine waa in la barto loo samro loo dulqaato de waayaha iyo waktigana dee loogu samro oo loogu adkaysto oo adkaysi loo yeesho waan si midha looga looga looga looga naawilo looga naawilo waa hagaag waa la bartay aqoontii waa qodobkii koowaad qodobkii labaad muxuu noqday isna marka ama maasadii labaad heestii labaad qodobkii labaad iyo heestii labaad maadaama aynu baranay waxa muhima inaynu wixii uu inagu waajib yeelay aynu ka jawaabno waan gartay wixii uu inoo diiday aynu ka hadhno jacaylka xaqiisa siiya bay noqotay markaa heestii labaad marka baalkii la bartay xaqiisana ha la siiyay waa in xaqiisii la siiyo ile waa waajibo marka waynu garanaynaye haddaad wixii garanayso dee waajib buu kugu yahay waan gartay
jacaylka xaqiisa siiya xumaan ma geeye ka daaya xajiil iyo ceeb ka dhowra u xeel fura laabihiina xilkiisa gutaa adkeeya xalkiisa ka daaya beenta xantiisa dhegaa ka awta xus iyo u sameeya maalmo xurmeeya sidii abwaanka oo xaq dhowra sidii haweenka xanaasha sidii caruurta oo xidhiirkiisana ilaasha
ilaalintii jacayl xaqiisa siiya
marka xaqiisa halka ugu dambaysa waxa weeye waa in maca xidhiirkiisii la adkeeyo waa in xidhiirku dee waa halkii ugu muhiimsaneed weeye marka hore waa in xanta laga ilaaliyo Haye.
waa in beenta haddii khilaaf yimaado been aan lagu xalilin khilaafkiisa soo ma ogid marka mar kastoo aada u garawdo qofka lamaanahaaga ah amba dee qolyaha isqababa si ay u tahayba lamaanu noocu yahayba marka laysu garaabo jacaylku wuu siyaadaa
waan gartay waa marka markaa labada qof ay isla garwaaqsadaan waxaa jira wada hadlaan ay isu garaabaan marka la garnaqsado ee la doodo mar kasta oo qofkaagii kuu garaabo adigiina waxaad wa- ixtiraam uu kuu muujiyo dee wanaag iyo kalgacal baa kugu siyaadaya marka waa halkiisa ka daaya beenta halkaa ha ka raadinina wey marka waxaad waxaad ogaatay inay beenta iyo namiimiyuhuna ay yihiin labada cadowa ugu daran waa labada cadow ugu daran oo midda kale lagama qanco oo oo qofku waa halka waa xasantoonaysaa uno maalin dambe haddii aad si kale isu khilaaftaan dee waad yar ku adkaanaysa inaad rumaysato xitaa oo shakigu ma ma baabo marka kalsoonidii waa burburaysaad leedahay haddii beentii badato kalsoonidii baa burburaysa oo bahalkii markaa waa in waa in la ilaaliyo oo oo dee lagu tabco aad buu u mahadsan yahay abwaan farxaan maxamed shaabac oo ku magac dheer farxaan bowkax dhegaystayaal qodobada kale ee dastuurkaasi jacaylkana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee cawayska washington intiinii la socotay barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen waraysi ku saabsan dood sugaaneed aad u xiisa badan oo dhex maraysay wiil qurbaha ku nool iyo weliba labadiisa waalid waxaana in sheekadu inoo maraysay toddobaadkii hore iyadoo labadii waalida ay go'aan ku gaadheen in wiilkii dalkii ay geeyaan islamarkaana gabadhu raadiyaan una guuriyaan si uu dhaqanka iyo waayaha ay ku soo koreen uu la soo qabsado islamarkaana wax u soo barto intaasi kadib ayaa haddaba dhegaysta wiilkii wadankii dib ugu noqday isagoo halkaasi kula kulmay dhallinyaradii faciisa ahayd ee halkaasi ku dhaqnaa islamarkaana ku noolaa bal haddaba sheekada yaanan idinka dilin ee waxaa halkii inooga sii anba qaadi doona islamarkaana aan soo dhoweyn doona abwaan aadan muuse haybe oo ah hal abuur ku nool magaalada london ee waddanka britain islamarkaana arrintaasi suugaan ka curiyey waddankii iyo halka nodar waa kaafiyo kala dheeri aad iyo aad dadka waddankii joogaa Mhm.
ee maxaa la yidhahdaaye maanso aan iminka waan duuba way soo socotaaye ayaa markii wad- beri dhaweed baan tego dabeedna dad kuba dhoof Mhm.
ayay u soo xidhxidhan yihiin nimaanu saaxiibnahay baa i weydiiyo dabeedna waxaan ku yidhi waan maleeyey maleeyo haddii maanta diyaarad qurbaa loo muhanayo dadka geysan maraykan madaarkeenna timaado mukhtaar oo bulshadeennu maalin bay bixi lahayd oo ismaqiiqi lahayd hadda waa gebigeeduba magaaladaba cidna lagagama tageen oo diyaaraddaa salasa guriga haddee wale inaan dee sidaa ay u eg tahay baan ku yidhi haye qurbihiina waxaynu isleenahay waarniyow yaa waxoogaa idin siiya aa iska noqotaana waxoogaagii ururkeediina laysku keeni kari maayo aad iyo aad duruuftii baa baahsan iyo waayihii duruuftii baa baahsan Mhm.
dabeedna raanabood baynu ku wareegeynaa noo egsida Mhm.
maxaa la yidhaahdaa ey iyaguna waa soo xidhxidhan yihiin dabeedna inaad er waa kaaf iyo kala dheeri layskama warqabo qoloba qolada kale tuhmaysaa tuhmaysaa kaaga darane haye mid midkeena raanaboodka exitka ka baxe ee wadankii ku laabtee dee waxoogaa intuu guri soo dhisto dabeetana en- en maxaa la yidhahdaa soo guursada ee nolol yaroo fiican ay arkaan inuu ku nool yahay Mhm.
ayaa sii hiyi kicinaya dabeetana kuwii kale waxay soconayaan qurba jooga berito noqo dabeedna kolkaasuu odhanaya maxaad ka doonaysaan meesha waa lagu baktiyayaa waa say odhanaya magaalo khayrkaa u caya adiguna ha ka tegin marka en, aadanow en, markaad leedahay run about iyo uten iyo intan aad isticmaalayso macnaha waa waa tegitaankun ereyada wadooyinka lagu yaqaane waa bixitaankiiyo qofka kusoo wareega unbaad ujeedaa miya waa bixitaankiio inaad er- haddii raanaboodka goolada ah Haye.
haddii aanu exit aad ka baxda lahayn haye oo laguu diido ha marka micnihii sharcigii baa kuu diidaya iyo duruufihii iyo dee waad ku wareegeysaa un waad ku wareegeysaa marka marka haddaynu sheekadaynu noqono yarkii waa xaggii baa lagu celiyey waana loo guuriyey mar hadday de waa hooyada loo go'an.
guuriyo adigu dabeedna maxay muteena caruurtii caruurtii kale ay islaaleekaayeen haye ayuu arkayoo dee iyaguna xidhxidhan nin weliba ninkiisu waaninaya moog waa kuwa ugu tegay waddanka ee waddanka deganaa haa oo isaguna dee ay u arkaan nin qurba jooga Mhm.
ayuu dabeetana sidii ninkii weynaa ee lahaa "Wax- maxaad ka dooneysaan bu isna kuwii yaryaraa meeshii isaguna yidhi waryaarayan maxaad ka dooneysaan haye Een, maxaa la yidhahdaa dabeetana wuxuu arkaa in shaqada la abalay garayn karo oo dabeetana inta foona la buuxiyo imeelo sidii maxaa la yidhi inantii in- in dadkii mudaharaadayay markii la yidhi way gaajoonayaan tidhi keeg miyay waayeen markii layidhi hodhaday waayeen tiri ma- keega may cunaan
keega maya cunaan haye faransiis baa aade haye haye dabeedna ee, dee ninkanu in adeer waxuu kusoo koray waddan ee, dee system leh mhm oo adigoo gurigaaga iska jooga baad dabeetana abalay garaynaysaa dhowr shaqo oo intaad email la dirto dabeetana ku attach garayso certificate-kii mhm
ayaa dabeetana iyadoon reer iyo qabiiltoona lagu eeginba waxii aqoonta aad u lahayd haddaad xaq u hesho mhm short list oo dabeetana interview baa lagu soo dirayaa dabeetna dee waa lagu siinayaa aada iyo aad ado gurigaaga fadhiyo weli ha dabeetana eh, mid dee halkaa aan ka jirin oo laakiin isagu t c dee layaab ma lehe mhm
ayuu ku waaniyey waan gartay dhallinyaradii buu waaninaya dhalinyaradii buu waaninaya waan gartay muxuu yidhi marka dhiggiisa ahayde dee laakiin ay kala dhaqanka ahaayeen Aad midabkana ay iskaga ekaayeen aada iyo aad kuwii waddanka sii joogay haa dabeedna wuxuu yihi tahriibta ignoor gareeya dalkiina istay gareeya shaqada abalay gareeya ciddii advertise garaysa imeella u seen gareeya c v ku attach gareeya markii la receive gareeyo way soo ribalay garayne idinku realize gareeya tahriib isrimayn gareeya rafaad in la fays gareeyo rag nool in la seel gareeyo ransom la dhimaan gareeyo magafe wax roob gareeyo maankiina ku seef gareeya dalkiina si dhown gareeya isaga ku sarfayf gareeya arsaaqad ka seej gareeya dhulbeereed siidh gareeya cuntada sabalay gareeya yaraan ku sagsiidh gareeya quluubta yunayd gareeya qabyaalada istob gareeya qabiil refuse gareeya yaan laydin dhifaydh garaynin ragyuu idin yuus garaynin yaqiinta istiil garaynin mid kale ku istoor garaynin mabdiga istroon gareeya allah idin halab garayni dalkiina isteygareeyi ilaah baa idi caawina waddankiina aamina ha wade waar waa fariide dee intiisa waa ku fariid marka fayde wixii waayo aragnimadiisii uu nimankii la wadaagay wuxuu yidhi adeer waddankiinaas la wadaago haayo waa ka dee uga waramay tahriibkana iska ilaaliya yidhi iska ilaaliya in dee een, dhibaato iyo saxaro la maro oo rag la seelgareeyo dee waa Mm.
dee libiya waa lagu kala iibsadaa dee waa kaa sheegaya in la seelgareeyey buu yihi rag nool Marka- Ha, sidii qarnigii dee een, maxaa la yidhahdaaye casur een, jaahiligi dee afrikaanka ha dee berigii hore marka a- waktigii hore marka aadan n dee de mid baad moodaa inaanu waaqici ka ahayn waa kaa dee taladii bixiyey n markuu leeya idinkoo gurigiina joogo dee imail la dira oo siifiya ku ataaj gareeya oo ayar baa laydiin soo jawaabiya waddankiina jooga taase waxaad moodaa inaanu isagoon fahmin buu intaa u sheegayaa soo maaha haayo oo ku cusub yahay weli meesha dee isagoo kan iminka un tegey haa marka isagoo weli fahmin buu xabaddaa kaga gowsiiyey ayuu kaga gawsiiyey oo oo in- waxaana intaa ka keentay oo wuxuu isleeyahay dadkan tahriibta ka waani meeshii inaan waxba oo limbogiyo waxba ka soo horreynin hayo dabeetna tahriibta ka waani dabeedna dee tahriibtana waxa ugu badanee dadku ay usoo tahriibaan waa shaqo aada iyo aad way u sheegeen mhm dabeetna waa kan le war bahasha shaqada iska abalay gareeyo mhm tahriibta waa ku dhimanaysaane
allah idin helbgarayne waddankiina allah idin iftiingareeya.
halabge dee horta xabadda waa ku saxsan yahay ilaah baa halabgarayn doona ilaahay baa caawin doonee waddankooga ha joogaan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyay abwaan aadan muuse haybe qayb kale oo ka mida waraysiganna waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee soo socda mar kale ayaan dhammaantiinba meel kastaad joogtaan ba idin leenahay cawaysin wacan oo wanaagsan haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole dee marka la foole la maqlo heesihiisii la maqlo barnaamijka caweyska washington buu ku jiraa la maqlo inta badan waxaa lagugu waaweyna dee dhegeystayaasha ama dadka kusoo dhacaya waxa weeye waa ammaantii iyo heesihii jacaylka ahaa ee dee cishqigii iyo jacaylku saa uga da'ayay marka hees kale haddaan soo qabto iyadana inanun ka hadlaysa oo ciridka iyo debnaha iyo ilkaha cadayga weheshada aad iyo aad codkarnimada dhalanka ah carabkaagan edabta leh sax ammaanta inta aleegyadana ma sugaantaadi aad samaynaysin baa sasee ku timi heeskaas wuxuu isaguna hees een, muddo hadda cabaar laga joogaa la sameeyey nina saaxiibnaha sameeyey sidoo kale wuxuu ahaa een, hees uu gabadh ku ammaanayo uu quruxda ilaahay siiyey iyo wanaagga ay leedahay macnihii ma ahayn hees uu isagu gabadha jecel yahay ma ahayn laakiin wanaaggeeda iyo sida ilaahay u abuuray iyo ayuu ka hadlaya markaasuu marka ugu dambeysana weliba u duceynayo leeyahay nolol wanaagsan ku noolo mustaqbalka Inay- ilaahay caruur iyo ha inan yahay inan yahay cirkoo da-ay iyo cosab soo baxaa tahay imili dharar ku waaro ilaahay caruur iyo caafimaad ku siiyo caafimaadku siiyo ha ifka caanina على قلى النور عنك أي ويالا وفق استاب حاشا عندي يا هلي كير العلم كنوي حمنا وذا حدونه لشكو وذا حبي ريو سبك إيا حباليا مركي أنتني يا عريب عسانك قديرا la cajabay in waadee dhacankaasa ka mid ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
qof kastaaba caashaaqo codiyaa hadiyaa jeer aan cilaanka looway codiyaa hadiyaa jeer aan cilaanka looway عديا حبيوتير عن علمك اللوي عديا حبيوتير عن علمك اللوي منول عدولو لسكو وضع عبيريو durka iyo qabadiyaha markii aan tiniyo xidhiid xasaankaaga dheedaba la cajabay ilwaadee na wada cudoono laysku wada cabirayo durka iyo qabadiyaha markii aan tiniyo xidhiid xasaankaaga dheedaba la cajabay ilwaadee calafnimo ku raacsaa cawa iyo ayaan leh cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo iftacaale iyo nabad ciladali ku noolo ciladali ku noolo dimaagan culayge dimarkay u xiira heligood xayaariyo cirribkiyo dibnaha iyo iltaqadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo iltaqadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo iltaqadayga weeshada cirridkiyo dibnaha iyo ilka qadayga weeshada qodkarnimada dhalanka carabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray calabkaba adoo kale habeen lama caweyno caadi